إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka qaycad oo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu arkay waddada xidhiirisa muqdisho iyo balcad halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo safar ku jiray hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa muujiyey in dowladda federaalk ay ku jabtay dagaalka isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu uga baxay ballamo badan dhanka kalena waxa uu wax lagu qoslo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay u jarto waaran isaga lagu soo qabanayo dowladda federaalka ayaa ciidamadeeda jooga qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ugu baaqday inay madaxooda mayrax ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax ka dambeeya oo ay ku tashadaan dowladda xabashida etoobiya ayaa soo saartay sharci dhigaya inay si cad u boobto hantida dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalkeeda waxaa laga dayrinayaa xaaladda saraakiil dhowaan lagu dhaawacay weerar ka dhacay gobolka bakool ee dalka soomaaliya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay ramadaan mubaarag waa habeennimo axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labada bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan kowda bisha saddexaad ee sannadda labada kun shan iyo labaatanka miilaadiyada ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka isku magacaabay galmudug ayaa waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka qaycad oo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta qarax xooggan oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac la bartilmaameedsadeen gaari ay la socdeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka la baxay galmudug kaasoo ka dhacay duleedka deegaanka qaycad ee walaayada islaamiga ah ee mudug qaraxan ayaa waxaa ku dhintay sargaal lagu magacaabo bashiir madoobe halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo uu ku jiro sargaal lagu magacaabo sheekeeye kaas oo dhaawac daran soo gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu arkay waddada xidhiirisa muqdisho iyo balcad halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo safar ku jiray faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali inkastoo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka howlgeli jireen aagaga balcad marar badanna howlgallo iyo weeraro ka fuliyeen waddada xidhiirisa xamar iyo balcad haddana waxay dadweynuhu noo sheegeen inay arkeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo bulshada wacyigelinaya ammaanka waddadana sugaya iyagoo howlgalka ku jira ayaa waxay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka yimid dhanka balcad una socday muqdisho kuwaasoo mooto saarna saddex askari oo mootada saarna ayaa halkaasi lagu toogtay waxaana laga furtay saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah boosashkooda iyo mootadii ay saarnaayeen sida laga soo xigtay ilawareedyo dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ah howlgalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaanka hareere caadle ayaa sababay in ciidamo isbaarooyin u yaaleen dhanka caliyaale ay cabsi darteed halka ka cararaan hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa muujiyey in dowladda federaalk ay ku jabtay dagaalka isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu uga baxay ballamo badan dhanka kalena waxa uu wax lagu qoslo ku tilmaamay in dowladda federaalk ay u jarto waarin isaga lagu soo qabanayo isagoo bixiyey waraysi qoto dheer oo uu siinayey warbaahinta axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland kaga waramay arrimo dhowr ah wuxuu ugu horreyntii sheegay in dowladda federaalka ay tahay shirkad oo aan lagu tilmaami karin dowlad ay soomaali leedahay bimacna alkelima dowladnimada soomaaliya maanta waxay noqotay shirkad dheh kambeyn whateverad ku sifaysaba waxaan is leeyahay ninety one caqliyaddii taalay bay dib ugu noqonaysaa waxaa lumay baalancigii oo maanta meeshii laga rabay oo weliba soomaali aan ka raaligelinayo hadday aniga ra-isul wasaaraha igu soo riixayeen inuu barnaamijyada qaarkood bal atliistii wax ka samayn karaya inay noqotay tiim isku xidhan oo shirkad ah oo isaga lafsi aan u cudur daarayo xataa ra-isul wasaaraha wax shaqo oo gacanta ku hayaa ayna jira xafiis baa wax laga maamushaa waxba gacanta kuma hayo awood ma laha qorshe siyaasadeed uma yaallo taasi markaa macnaheedu dowladnimada halkaasi ku baabaa taasaa marka waxay keentay inaan ka soo baxo oo aan ku idhaahdo maya waxaa aan wada joogno haddaan wada joogno sharci uma baahnin waa caqliyad zero ah oo shirkaddu ay isku wareerisay kambanigani waxbuu istusay oo cisaabo gruub isu yimid oo shirkada waxbay istuseen dowladnimadaba dilaalnimiya waxay ka dhaxarkaan shaqo kale oo barayfada uga soo baxday axmed madoobe ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland wuxuuna asbaabaha guuldarradaas u saariyey dowladda federaalka taa waxaan ku idhi ka mid ma aha dagaalka xarbi isaabaad sababto waa cisaabo waa gorile iyagu way soconayaan marba meel bay isugu tegayaan qaacidada xarbil cisaabaad markaa dib u fiirsa waxaa ka mid ah ama gorilla wad cadowgaagu markuu is soo urursado ee uu meel kusoo ataago waa loo baneeya waa la kala tegaya waad u banaynaysaa markuu isagu meel intuu qabsado yimaado markaasa intaad soo urursataa jidadkana ka xidhaysa waad laynaysaa waa waxa maanta shabaabka ay ku faa'iideen ee dagaalkii maanta intaasoo deegaan intii la socdo masaafo boqolaal kilomitira la socdo loo banaynayo kadibna ay hantidii iyo kula wareegeen waa kaan shirkii isugu nimid uu samareen waxaan ku nimid madaxweynuhu waad ku jirtaa hadda qabaa'ilkan aad uruurinayseed macawsle iyo shacab iyo aad abaabulaysahay waxay tiraa qaacidaa odhanaysa ashacbu maca alquwa shacabku gelinka hore haddaad adu guulaysto aday kula jiraan halkana sagaal boqol iyo xoogaa waa la keenay gaadiid ma wataan intaad aragtay ee tigniko iyo ciidan baabuur cusub maalin walba la soo bandhigaya dowlad heblaha ku deeqday laleeyahay afar baabuur oo tignika ay birgeedka dhan guutadu kun iyo shanta boqol afar baabuur oo tignika ay wadatay waxay noqotay inaan baabuuru gado waxaa kaaga daran askarigu halka qasnada qoriga ku taagan buu wata waxay noqotay inaan qoryaha qaarkood anagu aan u raadino on siino afar iyo toban kilomitir oo bibi iyo harbool inta udhaxaysaan ciidankaa dejin waa la ogaa wixii ka dhacay inay iska tageen markii intaan qabanay deegaankii fansigii iyo dhufayska aan u samaynay aan wadadii isu furay bay iska soo dareeneen oo yidhahdeen maxaan yani dhaqan ahaan sida aan u noqotay mar uu ka hadleeyey go-aankii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ee ahaa in axmed madoobe lasoo qabto ayuu sheegay in haddiiba qabasho laga hadlayo ay u dhowdahay inuu isaga soo xiro xasan sheekh maxamuud cidda eedaysana waxay ka soo cadaan doontaa taariikhda qori doonta axmed ha soo qabata maxkamaddu kuwa kriminaalka galay bayna xataa soo qaban karayn maxkamadda hadda gobolka banaadir ina ha soo qabato kuwa iyagu dembiyada loogu talagalay in la qabto iyagana qaban karayninba ama waxaan is leeyahay markaan kaftamo in labada hooye magacyadooda la barto unbaa muhiimadda ah sababtoo awoodda ay hadda axmed madoobe kusoo qabanayaan waa mid kaloo iska waxaysa haddii maanta ani ay soo qaban karaan anna xasiga waa soo qaban karaa so difference yaa bilaaba dowladda federaalkaa bilowda sooma caqliyadday ku keeneen hebel soo qabta horta inayna iyagu ismiisaan awoodda ilayba inayna garanayn soomaalia inay inay asal tahay taas iska daa markaa iska ilow taas wargad haddaan iyagu hadday iyagu badbaadaan ba ayaan leeyihi inaanu soo qabtaa ka dhow inay ani soo qabtaan markaasaa anu waabaan aqaana waxaan ka shaqeynaya iyagu waxay ka shaqeynayaan ma yaqaanaan maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa muddo dheer ka dhexeeyey khilaaf siyaasadeed kuwaasoo mar weliba hawada isku marsiiya hadallo hanjabaad iyo goondis isugu jira waxaana dhacday in marar badan labada dhinac uu dhex maray dagaallo adag oo badankooda lagu jebiyey dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh dowladda federaalka ayaa ciidamadeeda jooga qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ugu baaqday inay madaxooda mayrax ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax ka dambeeya oo ay ku tashadaan tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo haya cali aadan
xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay isaga oo ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe in ciidamada jooga furmaha dagaalka ay isku tashtaan islamarkaana aanay jirin cid gadaal ka jirta oo ay sugayaan intaa kadib wuxuu soo hadal qaaday cali wabiir oo ka mid ah horjoogayaasha macawisleyda ee la shaqeeya dowladda federaalka kaas oo ay dowladdu soo xirtay kadib markii ay ka shakisay cabdiwabiir iyo arrintiisi annaga nin idinka idinka mid a oo dagaalamaya ayuu noo ahay wixii habeen horaata dhacay iyo wixii dhex galay deegaanka iyo buuqii furma iyo shakiga dhacay dartiis waa la baaraha la yidhi ninkaas qof walaalkiisa yidhahda kaale iyo hiille weligeed ceeb iyo gunnimay ka ahayd dadka furmaha jooga waxay go'aansadeen inay naftooda bixiyaan halliicina qof kasta oo soomaali ah waa inuu naftiisa ku tashtaa wixii ka dambeeyey howlgalladii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxa ay si soo tarayay walaaca ay qabaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan furmaha dagaalka dowladda xabashida itoobiya ayaa soo saartay sharci dhigaya inay si cad u boobto hantida dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalkeeda sida warkani uu ku eegayo farxaan cali baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ansixiyey sharci dhigaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay la wareegaan lacagaha dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku dhaqan dalkaas sharcigan oo ay itoobiya u bixisay magaca ah la wareegitaanka hantida lagu helay si aan caddayn ayaa dhigaya in ay si cad ula wareegi karto hantida qofkii ay doonaan wuxuuna sharcigan qeexayaa hantida inay tahay hanti kasta oo guurto ama ma guurto ah lacag shay la taaban karo amaba aan la taaban karin iyo aaladaha sida jeegaga iyo hantida macmalka ah sida ay qabaan dadka u dhuundaloola arrimahan ayaa tilmaamaya in shakhsiga isaga oo hantidiisa kala qarinayo in ishiisa dhaqaale il aan hayn amaba uu hantiyar sheegto taasi oo saamayn karta shakhsiyaadka shirkadaha gaarka leh amaba bulshada inteeda kale dhulka ay soomaalidu degto oo ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa ka mid ah meelaha uu ka dhaqangelayo sharcigan baadilka ah ee ay xabashidu ku boobayso hantida bulshada haddaba arrintan ayaa waxa ay saamayn ku yeelanaysaa dadka ku dhaqan itoobiya gaar ahaan soomaalida ku nool dalkaas oo ay horay dowladda xabashida itoobiya uga haysatay dhul ballaaran halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan waxaa laga dayrinayaa xaaladda saraakiil dhowaan lagu dhaawacay weerar ka dhacay gobolka bakool ee dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya mubaarak cumar magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dejiyey shan iyo toban isugu jira saraakiil askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed kuwaasoo markii xaaladooda wax laga qaban waayey la geeyey magaaladaas askartiiyo saraakiisha oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa waxaa la soo warinayaa in qaarkooda ay xaaladooda culus tahay cabdicasiis lafti gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa horey u xaqiijiyey in saraakiil iyo saraakiil xigeenno ay dhimishoy dhaawac uu noqdeen weerar ka dhacay duleedka xudur ee gobolka bakool waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaabay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen si kastaba ahaatee weerarkan dhabagaalka ayaa dhacay xilli ay dhowaan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku socdaalayeen duleedka degmada xudur ee gobolka bakool kuwaasoo doonayay inay carqaladeeyaan deegaanada u dhow degmada xudur ee lagu maamulo shareecada islaamka iyagoona ugu dambeyn kula laabtay deegaanada ay kasoo duulaan tageen khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawacyo mid hantiyeed dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa